degmada Barawe ayaa bilaabay qorshe lagu furayo waddooyin cusub oo ay yeelato magaalada Barawe si loo helo Barawe cusub, waxaana hawshan fulinaya maamulka degmada oo shacabka kaashanaya. Waddooyinkan dib loo furay ayaa waxa ay hadda noqon doonaan kuwo dayactir iyo dib u dhis lagu bilaabi doono muddo 35 sano kadib, sida maamulka degmada Barawe uu sheegay. Injineer Tima Cade oo ka mid ah injineerada dhismaha ka wada ayaa sheegay in degmada dib u habeyn lagu sameynayo.
waddooyinka la bixinaa marka haddii aan kuu sii sharaxo wadda hadda aan wadno waa labaatan mitir shan baloo kadib shan iyo toban mitiraan xiraynaa shan baloo kadib shan iyo toban mitiraan xiraynaa shan baloo jiifa shan baloo jiifa shan iyo toban mitiraan xiraynaa waddooyinka u dhexeeyana waa toban toban shan iyo to- labaatan mitir shan iyo toban mitir toban mitir aan waddooyinka intaas aan aan ka wada dhigaynaa waxaan rajaynaynaa bulshada baraawe inay anfacdo isteed ahaan maamul ahaan iyo dowladda koonfur galbeed inay maaragtay anfacdo dadka bulshadana maaragtay dhibaatada wadooy wada la-aanta hayso iyo dhulka oo s- oo system lahayn inay maaragtay uga kaaftoomaan oo aan uga faa'iideyno ujeeddada mashaariicda aan aan furina waxaa weeyaan in dadkuna wadooyin fiican helo dhul fiican helo isqabsab- isqabqabsiga laga baxo bulshaduna ay ku- ay ku nafiso ay noqoto gobolka banaadir oo kale dhul aan laisku qabsanaynin wadooyin waasaca leh Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed, Cabdi Xasan Yuusuf ayaa isna dhankiisa ka hadlay.
ilaahay wuxuu noo suurtogelshay shaqadii aan ku taamayna degmada baraawe gaar ahaan shaqadii dhulka laga qabanayo oo ahayd in dhulka bannaan ee magaalada daafaheeda l- naqshad la saaro jidad loo baxsho ee, magaalada saaad og tihiin soddon iyo shan sano wax naqshada iyo wax wadda'a iyo wax dukumiintiya lama jarin soddon iyo shantaas sano marka runtii marka magaaladu dhib fara badanay ku qabtay mashaakil badanay ku qabtay dhulalkii wax lagu kala saaro waa la waayey wax milkiyaddii lagu kala leeyahay waa la waayey isqabqabsigaa batay mashaakilaadkiigaa batay dhulkii dhammaay waa nacfi beelay marka hadday tahay bulshada dhexdeeda iyo hadday tahay maamulkaba xaqiiqdii waa lagu dhibban yahay subax walba dacwadu waa taagan tahay xafiisyadii dhamma way buuxu dhaafiyeen boqol boosaan leeyahay laba boqolaan leeyahay saddex boqolaan leeyahay kunaan leeyahay haddana wax lahaansho ah oo uu maanta aniga iiga xigo qofkaasi uu sheego karo uu la imaan karahay ma jiraan